wallaahi waa dareenkaygu mid la soo koobi kara maaha aada iyo aad ayaan u faraxsanahay farxadda dhinsoodaya kaliya maahina waxaan ku faraxsanaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto sida ay noogu xeer la-aanta ay noogu heelatay sidii naloo soo dayn lahaa oo ay noogu muujiyeen dareenkooda taas ayaa waxay tahay maanta wax aanan qalbigay ka go-aynin dhammaan suxufiyiintana xigaan doonaan insha allah tan xigta waxaan rabaa v o eda shaqa muhiima iyo dadaal dheeraada ayagana geliyey wariyayaasha iyo mas-uuliyiinta ka shaqeeyana waa u mahad celinaa boqolkiiba saddex boqol ayaan leeyahay waa tahay runtii aad ayaan u faraxsanahay maanta waayahay cabdullaahi xirsi bal waxaad iga warantaa intii xabsiga aad ku jirteen sidee la idinla dhaqmay wallaahi xabsiga inta aan ku jirnay wax dhibaato ah oo gooniya uma sheeganayno macaamilka iyo tacaamilka xabsigu aada u wanaagsanaa hab un xiran ayaan maaragtahay qalbigiisu fiicnayn laakiin waxaan ka sheeganayno malaha waa aaday noo noo noo macaamila macaamil wanaagsan ay nagula macaamila waa tahay marka xaaladiina caafimaad haatan waa sidee sidee tihiin muddo shan cishood xirneedan kadib xaaladeena caafimaad aada iyo aada u fiican tahay markii laga reebo morali oo qofku hadduu xabsi galo uu yani waa xiran taha la yiraa waxe uu xabsi kasoo baxo runtii uusan satal ahayn laakiin caafimaad ahaan injenera aada u fiicanna waa gartay ma ma kula taagan yahay oo ma ii dhiibi kartaa cawl daahir salaad oo waryihii lagula xiraya isna si wanaagsan waaya waa tahay cawl daahir salaad bal waxaad iiga warantaa ugu horreyntii aragtidaada in laydinsoo daaya sideed u aragtaa waxa weeye qof kastoo bini aadan oo xorriyadda laga qaado marka xorriyaddiisa la siiyo waa ku faraxsan yahay maxaa yeelay dhibaatooyinka jira waxa weeye qofka qofka bini aadanka ah wuxuu qof ku yahay inuu xor yahay marka haddii wixii dhacay laga soo muddo lix maamuuda ama xabsiga ku jirto oo lagu yaraado maalinta dambe waa ka tegaysaa wax inaan ku furan ma jiraan waa ku faraxsanahay waa gartay muddada xabsiga aad ku jirteen sidee laydinla dhaqmay haddaan adna weydiiyo su-aashaas
run ahaantii meeshaan ku xirneen dadka badankiisu waa yaqaaniin waxawey waa meesha la yidhaahdo godka dadka soomaalida markay maqlaan magac ahaan waxay yidhaahdaan waa meel dhibaato badan leh oo mushkilo badan dadka soomaaliyeed loogu geysto laakiin markaanu meesha tagnay way ka duwaneed maxaa yeelay dadka halkaa jooga waxay ahaan dad damiirkooda fiican yahay soomaalinimadooda fiican tahay shaqada ay qabanayaan ku fiican runtiina dadkaan la kulana waxay ahaayeen dad aada u wanaagsan oo aqoon-yahanaa run ahaantiina dadka soomaalida ah ee hay-adaha noocaasa ka shaqeeya marka lasoo hadal qaado ama qof kastoo soomaaliya uu maqlo wuxuu uu baqanayaa ama wuxuu la kulmayaa marxalad adag maxaa yeelay meel dadka lagu ciqaabi jiray oo good ah oo dadka lagu waxyeelay jiray ahayd laakiin hadda run ahaantii markaanu meesha tagnay dadkii ku xirnay la sheekaysanay madaxdii xabsiga ka shaqaynaysay aan la sheekaysanay dadka laftigooda maxaabiistaa aragnay waxay ahayd meel runtii aada u wanaagsan oo haba yaraatee wax dhibaato ah aanan ka jirin marka laga reebo dadka xorriyadda laga qaaday xitaa waa weydiinay dadka in la jebgelo noomaanay sheegin wax dhibaato ah innaguna waxaa noola macaamilay si aada iyo aada u fiican oo mas-uuliyada ku dheehan tahay waliba dadka ka shaqaynaya baaris waayahay marka ma laydin sheegay sababta laydinku soo xiray
anagu kule markii hore oon meeshana laga wacayay waxaa la yidhi waa laydin interview gareynayaa oo su-aalaha laydinka weydiinaya barnaamij aad samayseen markii aanu tagnay xarunta gobolka ee nabad sugidda mudday qaadatay in nala sheego wixii aan meesha lagu yaray laakiin markii dambe waxaa nala sheegay in sababta aan su-aalaha noola weydiinayay iyo barnaamijka guud wadaag ee arbacada soddonka bisha aanu qabanay su-aalana laga weydiinayo su-aalihii markayna weydiiyeen waxay ugu badnaayeen in barnaamijkaasi dadka lagu abaabulay ama lagu kicinayay laakiin markii aanu weydiinay sababta ay tahana waxaana lagu eedeynayay arrin anaga laftigeena maskaxaanaan la yaabno oo ah qarandumisaatiin waa gartay marka barnaamijka dowladdu waxa ay sheegtay inuusan dheeli tirneyn oo madaxda dowladda ama dowladdaba lagu weeraray adinku sidaasi ma idinla muuqda
barnaamijka horta sidiisaba waxaa laga hadlayay visionka two thousand sixteen iyo kaalinta baarlamaanka soomaaliyeed marka arag oo lagu kala duwan yahay ama dad mooshin ka hadlaya ama aragti ahaan ku kala duwan lagama hadlayna laba xildhibaan oo baarlamaanka soomaaliyeed ka tirsan ayaa dadka dadweynaha soomaaliyeed ay su-aalo weydiinayeen marka doodu waxay u dhinaxaysay shacbiga soomaaliyeed ee aanu marka qaadnay oo afartan qof oo ka koobnaa oo isugu jiray dad ka socda ururada bulshada rayidka ka socday ardada jaamacadaha dad ka socda ururada magaalada ka jira dhalinyarada iyo haweenka iyo dad qurba jooga marka doodu waxay u dhexaysay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyeed oo ka hadlayay loogu talagalay inay ka hadlaan bishinka two thousand sixteen ama higsiga laba kun iyo lix iyo toban doorka baarlamaanka soomaaliyeed uu ku leeyahay dadka ayaana su-aalo weydiinaya ujeedada barnaamijkana ma ahayn aragti dad dadku ku kala duwan yihiin ama laba xildhibaan ay ku kala duwan yihiin mahayna waxay ahayd aragti la doonaya in ra'yi aruurin lagu sameeyo waa gartay marka adinka ma u garateen oo ma u garowdeen dowladda in hal dhinac keliya ee barnaamijkaas uu ahaa mid lagu weeraray siday u dhigayaan mase waxaad leedihiin waxba kama qaldanayn inagu inagu sideedaba waxyaabaha meesha ka dhacay telefishinka universal iyo brogramkaba waxaba yaraatee dhibaato oo ayaga ay geysteen ma jirto laakiin xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyeed ayagaa aragtidooda leh dadkii soomaaliyeed ee meesha kasoo qayb galana aragtidooda ayagaa lahaa inaguna waxaanu ahayn telefishin marka ka qaaday barnaamij doodwadaaga oo dadku ay kasoo wada qayb galaan mideeda kale sida barnaamijka ku cad magaciisaba waa dood iyo la wadaag ma aha wax oo aragtiyo kala duwan dadku ay ku dhaafsadaan waa dhici kartaa inay dadka soo qayb galaan kala aragti duwan laakiin barnaamijka magaciisa waxaa la yidhaha dood wadaag dood wadaagna micnaheedu waxa waaye aanu dooda wadaagna waxay noqon kartaa hal topic oo la wadaago waxay noqon kartaa hal topic oo dhinacyo kala duwan laga eego marka mar kastaaba anagu dhinacyo kala duwan aan ka egeynay arrinta federaalkaanu ka hadlaynay arrinta ku saabsan dibweegida dastuurkaan ka hadlaynay waxaanu ka hadlaynay sida dimuqratisationka loo sameyn lahaa iyo arrimaha kala duwan ee xaaladda siyaasadeed waddanka ku sameeya marna qorshaheena ma ahayn wax dadka soomaaliyeed ee dalka soomaaliyeed waxu dhibaya laakiin dowladdu ra'yiga ay qaadata ayagaa iska lahayd dowladda soomaaliyeed ra'yiga ay qaateen ayagaa iska lahaa shacbigana ra'yigooda ayagaa iska lahaa waa garta waa yahay muddo shan cishood xirneedeen kadib waxaa laydin yiri waa laydin sii daayey marka ma ku qanacdeen taasi sideyse ku timid in laydin soo daaya maanta run ahaantii duwaal fara badan oo xildhibaana ka tirsan baarlamaanka soomaaliyeed oo hogaaminayo xildhibaan mustafa dhuxulow iyo odayaasha dhaqanka qaybahooda kala duwan oo hogaasiyo iyo bulshada soomaaliyeed aan magaca ku dhex lahayn ayaa ayaa maalmahan oo dhan ku mashquulsanaa sidii arrintaa ay uga shaqey lahaayeen sidaasoo kale dad badan oo adduunka dacladiisa ku nool ayaa iyaguna ahaa idaacado kala duwan ayaa iyaguna aragtidaa baxsinaya dowladaha caalamka iyo dowladii aanu dhalashadeeda haysanay ee britishka ayaa iyo dowladaha waaweyn ee caalamka ee xorriyadda tixgeliya ayaa intoodaba waxay ku mashquulsanayeen sida arrinta ay kaalin uga geysan lahaayeen waxaana ahayd tallaabo ay dad soomaaliyeed ee adduunka jooga iyo dowladaha caalamkuma ay ku midoobeen in arrintaasi ahan ahaan xaq sidaa daraadeedna ay u muujiyeen inay arrintaa habboon tahay in madax banaanidani ama xorriyadeena dib ma lagu dadha faraha badan ee kaalintaa ka geysa ayaan anaguna umahad celinayna ayagaana sababay in maanta nala soo daayo waana ku mahadsiyin meel kastoo dunida ka joogaan